الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا انت انشل العرب كمريون سير رافيا والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل فشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى بسم الله الرحمن الرحيم باب العام عام باب العام caamkii ayuu baabkiisii yahay ashuna si aan hore usoo sheegnay waa ashii cahdiyada ahaydoo waa caamkii abwaabtii usul fiqiga ka mid ahaa ayuu baabkiisii yahay oo kaasuu baabkiisii yahay ka wuxuu uhi waxaduhu tacriifkiisu caamka tacriifkiisu lafdun lafdi weeye lafdigaasoo yacumu caam yeelaya oo shamlinaya akhara wax ka badan min waaxidin mid wax ka badan mar keliya iyo dafco keliya iyo dhawaaqa lagu dhawaaqay kuwada gaadhayo ku caam yeelaya min hayri maa xasrin maadu zaa-ido weeye min hayri xasrin koobid la koobo oo cadad lagu koobo midba ha ka badnaadee iyadoonu jirin xasrigaasoo yuraa la arkaya min qowlihim waxaa laga soo dhambashay oo dee isaga maadadiisani ay ka soo jeedaa qowlkoodii ay odhanayeen ama ay yidhaaheen camamtuhum waxaan ku caamyeeloon ku maseeyoon wada gaadhsiiyey bimaa macii wixii aniga macayga ahaa ayaan wada gaadhsiiyey alcaamkii baa halkan inoogaba bilaabmay markaa sheekhu tacriifkiisii ayaa wuxuu inoogu tacriifiyey inuu yidhi lafdun yacumu akthara min waaxidin min hayri xasrin waa lafdi saa waayo waxaa inoo iman doonta ficilka iyo wixii la midka ahaa inaanay cumuum yeelanahayne caam kol haddii la yidhaaho alfaada cumuumka macnaa dhawaaqan iyo waxyaalaha alfaadahan lagu dhawaaqayo waxa ka dhasha ee iyaga labas markaas ka yimaada ayuu caamku ka mid yahay ama yahaye haddaba waa lafdi ama nudqi iyo wax lagu dhawaaqo oo mar keliya iyadoonay haddee cadaf laysku cadfay iyo waxyaalahaas aan ahaynee dhawaaqaa keliya iyo lafdigaa keliya mar lagu dhawaaqay uu gaadhayo laba mid iyo wax ka sii badan iyadoo welibana bal cadadkii mid ka badnaa waxa koobid oo iyada la koobayaa aanay jirin oo matalan haddaan idhaahno zaydun ama cumar ama cali iyo asmaadan aclaamtoo dhan aclaamteenna iyagu caam ma noqonayaan oo dee waxa weeyaan wax mucayan oo keliyay ina tusayaan lafdigu hadduu wax mid ka badan keenayo sida rajulaan iyo alaatatu rijaal iyo casharatu rijaal ama alfaadihii cadadkiiyo waxyaalaha mid wax ka badanba haba noqotee laakiin cadad kooban iyo tiro kooban aan ka fahmayneyna tusaya iyadana caam ma noqonayso oo hadduu mid kaba badan yahayna waa inaan xasri jirin tiro gaara lagu xasriyey ama cadad gaara laguba xasriyey bal kaas baa isaga caam lagu magacaabaa waanan arki doonaa siiqdiisa iyo dee waxyaalaha alfaadihiisa inta kitaabkan uu laynoogaba sheegayo ee caamkii marka taasuu inoogu tacriifiyo dee xagga luqa ahaana lafdigan alcaam maadadiisu iyo halkay ishtiqaaqiisu yahay wuxuu leeyahay waaba hadalkooda ay odhanayeen ee imaka camamtum bimaa maci oo dadkaas waxaan wada gaadhsiiyo oon ku caam yeelay wixii magacayga ahaa kabasoo wixii macayga ahaa ayaan sitay ayaan yanoon cid kaba tegin intoodii wada gaadhsiiyay halkaasaa lafdigan ama maadadan ishtiqaaqadiyo taasaa maadadiisu tahay bal intaas buu tacriifka inooguba sheegay iyadoo hore dee wixii bal intaa dhaafsanaana sharixaan ugu soo aragnay marka wuxuu ihi waxaduhu caamka xadkiisu ama tacriifkiisu lafdun lafdi weeye lafdiga oo yacumu caam yeelaya lafdi kale hadduu yidhi ficilkiiyo wixii la midkaabaa baxaya caam yeelaya oo akthara wax ka badan min waaxidin mid wax ka badan lafdi caam yeelayo shamlinayo dafco keliya dhawaaqa keliya lagu wada dhawaaqay dee intii u suubanaysay oo dhan wada gaadhayo dafco keliya ku wada dhacaya min hayri maa xasrin ay min hayri xasrin koobid la koobo cadad lagu koobaa iyadoonay jirin oo se cishruuna alaauuna haddii la ydhaa waa akar min waaxid waana tiradaa dee iskaba badan laakiin haddana xasri baa jira waatan in gaara lagu koobay intii tiradaasi ay haydunbay ku koobnaanaysaa wixii kale waa ka baxsan yahay caama noqonaysa taasna xasri wixii uu la socdaa xasrigaasoo yuraa yuraadna waa takmiila umaadna waa zaa'id oo wasanka ayaan dee si kale u qabteen oo ka jabi lahaan min qowlihim qowlkoodii baana laga soo qaatay oo laga soo jeexday ay odhanayeen camamtuhum waxaan ku caam yeelay ciddan lagaba hadlayo damiirkani ku dhacaysa weeye iyadoo dee bal matalan bimaa maci oo waxaan wada gaadhsiiyey wixii macayga ahaa wey wala tanxasir haddaba ha koobanto oo siqa amar buu isticmaalay dee amarka halkani macnaa khabar weeyaanoo wuxuu la macno yahay inuu watanxasiru iyadoo la yidhi waxay ku koobmaysaa wala tanxasir ha koobanto alfaaduhu alfaada ama siyiqda caamku leeyahe kitaabkeennan lagu xusayaa laguma sheegayaa fii arbacin afar oo macnaa waxa weeye waxaan leenahay lafdigani siqadan waa ficilkii mudaaracee laamul amar gashayoo waa amar ayuu noqon sida liyunfiq duu saacatin oo kale iyo waliyatawafuu bilbeyt alcatiiqe laakiin amar ahaani maanta maqsuud ma aha walow lafdigii amar la idlaaqay khabar baa loogaba jeedaa macnuuna waxa weeye siyaqdiisu iyo alfaadahan cumuumku ka yimaadaa waxay ku koobmayaan afar qaybood bay ku koobmayaan afar dee kitaabkuna aad buu mukhtasar u yahay mubtadina waa wixii ruuxii looguba talagalay haddii siiqdii oo dhan iyo la wada tatabucana taasi isaga waxa dhici karta inay kuba cuslaato oo wixiina uu dabdin kari waayo markaa bal waa kitaabkeennan inta lagu sheegayo ee ku soo aroortay waana matigii uu nadminayo wixii kuba sugnaaye ayaa afara afartiina waa inoo tirinaya afartuna waa noocyo maaha afar dee lafti una waa afar nooco ayaa siiqdiisaas adugu bal ay kuba kooban marka wuxuu yidhi isagoo afartii inoo tirinaya aljamcu jamaci iyo walmufradu mufradkii walfardu fardigii almucarafaani la tacriifiyey bilaami laam lagu tacriifiye jamacii ama waa wixii jamaaco tilmaamayay uun ama jamacii haba noqoto ismu jamacii ha noqoto ismu jinsigii jamciga haba noqote wixii jamaca inoo tusayay oo dhanba weeye waxaa jamaca loogaba jeedaa iyo fardigii iyagu lagu tacriifiyey bilaamilaam lagu tacriifiyey ujeedadu al aan cahdiye ahayn ay raacday laba socotay wadalika kalkaafiri mithaalkii wooye waa alkaafirkii gaalka alkaafiriba iyo walinsaan insaankiiba oo waxa weeyaan de bal markaa labadan lafdiba weeye wa kullu mubhamin iyo ku kasta waa wax kasta oo mubhamo min al asmaa'i asmaada kaba mid ah oo wixii aan wax mucayana ku dhacahayn ee isagu wax khaas mucayanuu ku dhacaya aanu jirin ee asmaada ahaa oo imaka dhowr qaybood noqonaya amaan arki doono inta ay u kala baxayaan uu isu keen raacin doono bal markaa kaasna siyaaqda ama alfaadaha cumuumka ayuu kaba mid yahay wa kullu mubaa min alasmaai min daaka fa min daaka markaa kuwa waxaa kaba mid ah mubhamka asmaada waxaa kaba mid ah ma lafdiga ama maada kaba mid ah oo lishardi u sugnaaday lafdigaasi amudee macan waa shardi iyo waljazaa-i kolley waxay markaa mutuunta qaarkood taallay halkan waanasta aniga ii taallaba lishardi min jazaa-i macno saasoy leedahayna ma jirto ee waxa weeyaan miinta weliba wasin miinta bedelkeeda ayuunbaa wow aan dhiganaynaa alif iyo laamna way gelaysaa wasankuna waa sidii una waa intan labadan xaraf oo kalunbaa inoo soo kordhaya ma ayaa kaba mid ah haddaba asmaada mubhamka ah oo lishardi waljazaa-i dee maadii shardiyada ahayd weeye shardi hadduu jirana dee jaza ayaa iskaba raacaya shardi iyo jaza u sugnaatay iyadu waa shardiye walafdu man lafdiga man baaba isaguna kaba mid ah oo fii caaqilin isagu dee inta badan waxa loo isticmaalaa uu yahay ciddii shanigiisu inay wax kasaan wax fahmaan ay ahayd oo caaqilkii dadkiiba iyo walafdu maa maa lafdigiisii iyaduna lafdiga maa oo fii kayrihi caaqilka keyrkii ama waxa weeyaan dee mawsuulahaba noqota ama keyrkeedbe laakiin ciddaa shanigoodu ay tay inay wax kastaan ay wax fahmaan sa xayawaanki iyo jamaadaadkii iyo waxyaalahaas oo iyadana ka ahaaday oo dee waa macnihiisa wixii u badnaay ama ciddii loo isticmaalaya wixii uga badnaaye walafdu ayen lafdiga ay ayaaba kaba mid ah asmaadii mubhamka ahayd oo fiihimaa fi lcaaqili wa kayrih caaqilka iyo kayrkiiba ahaaday oo waxa weeyaan oo deyna diin lafdigan ayu caaqilna waa loo isticmaalaa kayr caaqilna way kuba dhacdaa haddaba oo halkii haddii man iyo ma ay midna layidhi waa lilcaaqil midna likayri lcaaqil iyada ayun ama shardiyaha noqoto ama mawsuulahaba noqoto ama de adugu balmacaniday kuba imanaysay eh caaqil iyo keyrkiiba way kuba dhacaysaay oo labadaba waa loo isticmaalaaye lafdiga ayunbaa isna alfaadaha kaba mida walafdu ayna waxaa kaloo iyaguna asmaadii mubhamkahayd kaba mida lafdiga ayna wahuwa lafdigan ayna lilmakaani wuxuu u sugnaado mowduuciisu yahay makaan oo dee isaga waxa weeyaan ayna bal markay istifaamiye tahay markan dee xataa dee shardiyo ay noqoto waxa iyadana dee waxaan dee madluulkiisu yahay looba isticmaalaya ayna tusaysaa waa makaan iyo meelbe kaasna asmaadii mubhamkayd buu kaba mid yahay kadaa saasoo kale wuxuu asmaadii mubhamkayd ugaba mid ah mataa lafdiga mataa almowduucu loo dejiyey lizamaani zaman loo dejiyey walafdu laa bal intaasi asmaadii mubhamkahayd bay haydeyne wuxuu idhi wala tanxasir alfaaduhu fii arbacin buu ina soo yidhi marka jamacii waa mid mucaraf bilaam mufradkii mucaraf bilaamna waa laba asmaadii mubhamka ahaydna waa tii saddexaad tii afraadna maxay tahay walafdu laa واللفظ لا في النكرات oo waxa weeyaan oo alfaadihii cumuumka isaguna waxaa ka mid ah lafdu laa lafdigan laa waa laadii naafiyada ahayd fi nakiraati daakhilatan xaalay tay mid gelaysa fi nakiraati ama fida bimacnaa maca kaba dhigo maca nakiraati nakira maceed marka ay tahay laadaa naafiyadii iyaduna alfaada cumuumku dee nakiradii baa markaa noqonaysa siyaaqa nafyi dhacday ee laada maahata cumuumka waa nakiradan laadan ama waxa kale nafyi faa'iideynayaa la socota ay kuwaasi kaba horeeyaan ee siyaaqood kuba sugan ayaa iyaduna siiqdii cumuumka kaba mid ah uma ma waxaa kaloo iyaduna siiqdii cumuumka ka mid ah lafdiga ma oo fii lafdi man shaqsi lafdigii ku sugnaadiyo cibaaradii ataa yimi oo biha maadaa laba yimi mustafhiman xaalu yahay mid in waxuu ku fahmo doonayo dee su-aal iyo waxyaalaha ama istifaam ay gashayoo in la fahamfahamsiin isagu ku dalbaya wax la fahamsiiyo bal imanka halkan abyaadan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa alfaadihii ama siyaqdii cumuumka intan kuma dhamma oo horena saan usoo sheega aimada qaarkood kutub gaaraabay ku khaas yeeleenoo waxaa kaba mida calaa'i baa ka yimida iyo qaraafiya ragga adigu u khaas yeelay oo kitaabka calaa'ina waaba mujalad markaasoo in alfaadahan cumuumka un uu kagaba hadlo bal imanka halkan muxuu ina yidhi afar siiqo ayaa iyadoo alfaadihii cumuumku ay ku kooban yihiin dee waa marka la eego kitaabkeenan mukhtasarkaa afarti maxay kala yihin ujeedad mid waa jamacii buu kaba dhigay oo waxa weeyaan ismigii jamac ama lafdigii jamaacayna tusayay ama jamac ha noqdo sida qad aflaxa almu'minuuna oo kale ama dee ismuljiinsigii jamciga haba noqdo sadee attamru iyo anaql iyo alfaadahaas iyada mufradkooda iyo isaga lagu kala farqiyo tada lagu kala farqiyo asmaada jinsiga ee jamciga ama waxaweyaan ismu jamci noocaa yidhaahna adigu waxalla wixii lafdigii jamaaca faa'iideynayay na tusayay haddii alifya laami ay gasho alifya laamtaasna aanay cahdiye ahayn siiqda cumuumku kaga mid yahay taasi waa mid midna waa ismigii mufradka ahaa ee isaguna alif iyo laam ama laam dee sanda haddaan doodna kaba cabirna sanuu kaba cabiray barhkoodna kaba cabiraane laamta tacriifka keenta ay gashay laamtuna aanay cahdiye ahayn wax horoo lasoo sheegay oo loo jeedo un aanay ahayn iyadna wuxuu keenayaa cumuum bay taasna faa'iidaynaysaayo dee waxaaba kaba mid ah kaafir iyo insaan labada mithaale labadanu israaciyey uun ayaa kaba mid ah oo waalcasri ina alinsaana lafii khusrin waaba tan qayb laga soo reebay ila aladiina aamanuu oo kale alkaafir oo kale dee waa kaafir dhammaantiibu kuba dhacaya insaanna insaan dhammaantiibu kuba dhacaya waa cumuum isaguna muxuu yidhi taasi waa laba haddaba jamcigii mucaraf bilaam waa kow fardigii mucaraf bilaamna waa kii labaad asmaadii mubhamka ahayd waa asmaadan aan wax mucayana kuba dhacahayn taas baa waxa weeyaan dee asmaadan mubhamkii ay tahay haddaba asmaadaasoo dhammina alfaada iyo siiqda cumuumkay kaba mid yihiin kuwii markaa muxuu inoogaba sheegay man mantu istifaamiyay noqon shardiyay noqon mawsuulay noqon intaba saddexdeeda qayboodba alfaada cumuumkay kaba mid tahay oo dee faman yacmal mithqaala dara khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara mantani waxay ku dhacaysaa cid alla ciddii dee camalkaa saalixa ama camalkaa xun laba imanaysa oo dhan waana kan caaqal kaba cabiro ujeedadu haaliban waa macnahay ku timaadiyo cidda loo isticmaalo dadkaa shanigooda inay wax kastaanay wax fahmaan ay tahay bal haddaba in taasoo kale alfaada cumuumku kaba midaya waa asmaada mubhamkaydo haddaba in mantan iyo maada iyo ayne iyo mata intuba alfaadan ama asmaadan mubhamka ayay waa mid keliya aan ka wada tirinaynaa ay kaba mid yihiin laakiin meesha nadmiga waxaa dhacay maanta oo sheekha kaba dhacay kolley kitaabkii horena anigu taasuu ka yara badbaaday maadan dee nadmiga kuba kalifaye maadu shardiyay noqotaa mawsuulona way noqotaa istifaamiyana way noqotaa asmaadii mubhamkaydna ka mid weeye mid kastaana siiqda cumuumkuu kaba mid yahay haddaba maadiibuu saddex goor noo soo yar celceliyo tashatud kuba dhacay markii ugu horreysay wuxuu dee beydka labaad maa lishardi waljazaa'i buu yidhi ujeeddadu maadii shardiyada ahayd alfaadii cumuumka ayay kaba mid tahay maadii shardiyada ahayd taasi waa mid haddana waa soo celiyey macnaheedu dee inta badan loo isticmaalo beydka dambe kuba sheegayoo walafdu maa fii hayrihi oo ujeedadu waa fii hayri fii hayri alcaaqil oo waa ciddii aan caaqilka ahayn ayaa loo isticmaalay iyadna waa qaalib waayo waxa la arkaa qur-aanka inaan mantii oo caaqil aan hayru caaqil loo isticmaalay oo minhum man yamshi calaa badni aynu kaba aragno maadiyo kolkol dee maalan ciddaa shanigoodu dee fahamka ay tahay iyo caqliga loo isticmaalana kolkol waan arkaynaaye laakiin fankixuu maa daaba lakum min annisaai bal haddaan la odhan dee sifaadkaa loo jeedaa sifaatkuna waa malayo caql taasna way jirtaa laakiin qaalib maxaa ah ayru caaqil in loo isticmaalo mantiina caaqil loo isticmaalo laakiin mar dambu haddana keenay oo markuu asmaadii mubhamkaydba dhambeeye nakiradii oo tii ugu dambeysay ayuu sheegay siyaaqu nafyiga dhacday ayuu yidhi uma maa fii lafdi man ataa biha mustafhima oo maadii istifaamiyada ahayd ayuu halkaa dambe geeyay wuxuuna waa mid keliya un maadan oo dee macaanida kala duwan intuba siiqada cumuumka ayay kaba mid yihiinoo dee waxaa toosnaydba inuu meel keliya uun inoogu wada sheego waa intaa tashatudka ku dhacay maada ee waxa kale intaasi waa isla wada mid baan nidhi marka ka saddexaadna laadii ama nakiradu markay siyaaqu nafyi dhacdo iyadna alfaada cumuumkay kaba midta intaa weeye intuu abyaadda inooguba sheegay ballaqbadan carabka yar mariyo wala tanxasir alfaadu fi arbacin macnaa alfaadiisu waxay ku koobantahay afar siiqo aljamcu jamci waa kow markaa iyo walfardu fardigii waa mufradkii waa kii labaatanna almucarafaani la tacriifiyey bilaami laam wadalika kalkaafiir walinsaaniba weeye kii saddexaad wa kullu mubhamin ku kasta oo mubhamo min alasmaa'i asmaada ka mida ujeedadu macnaa waa alasmaa'u lmubhama asmaada wax mucayanay ku dhacaysa aanu jirin bal maalan taas in iyaduna waa in siyaqdii ama alfaadii cumuumkay kaba mid yihiin marka waana kii saddexaad asmaadiibu haddaba inta dambe waxay u tahay ilaa walafdullah aan kaba gaadhayno tafsiil bay u tahay iyo tafriic wa kullu mubhamin alasmaa'i bay tafriic u noqonaysaa marka muxuu yihi min daaka dee kol haddii ay taa hore ka furcoomaysana waxaa bal maalan cibaaro ahaan ku toosnaayo aada ugu macaanaa isagoo halkan la yimaada fiil laba yimaame fa laba yimaada aynay hadalkii hore ayay farac kaba tahay waxan dambe oo wuxuu leeyahay markaa wa kullu mubhamin almasmaa'i min daaka fa min daaka marka mubhamka asmaada waxa ka mid ah oo waa dee taasay imaka min daaka ay fa min daako kaa mubhamkee asmaada ka mid ah ama asmaada mubhamkaa waxaa ka mid ah maa lafdiga maabaa ka mid ah oo lishardi waljazaa de iyadu waa shardiya jazana waa waxaan dee shardigani uu keensanayo ee shardi iyo jaza u sugnaato ujeedadu maadii shardiyada ahayd taasi waa mid walafdu man markaa maada qaybaheedii kalena haddii mawsuulo iyo istifaamiyana way noqotaa alfaada cumuumkana way kaga mid yihiin balse istifaamiyadana uu dambaysiin macnaha maa inta badan haaliban ay u timaadana wuu inoo sheegi doonaa koleytii mawsuuliyad ahayd muu qaadinoo kii horena wama filkhabari waayrihi ama filjazaai waayrihi lafdi saasa ayaynu matiga hore kusoo aragnayo laba nusqo kale ahaabaanu soo aragnay walafdu man haddaba lafdiga man ayaa isaguna ka mid ah asmaadii mubhamka ahayd ina waxaan idhi min daaka tafriici wa kullu mubhamin almasmaa'i bay waxaan dambe kasii farcoomayaan oo waxaa ka mid ah asmaadii mubhamka ahayd maa lishardi waljazaa waxaa kaloo kaba mida walafdu man lafdiga manba iyadna asmaadii mubhamka ahayd kaba mid ah oo fii caaqilin waa ciddii loo isticmaalayo haaliban weeye wixii ciddii loo isticmaalayo inta badan loo isticmaalo wixii caqliga leh ama shanigiisu inuu wax kasta yahay oo markaan leenahay caaqil haddii imika ruux waalan oo kale maaha inaan maa u isticmaalayno shanigiisu waa inuu an yacqil waa ruuxa ibnu aadamkoo dee isaga shanigiisu muxuuah inuu wax kasta imika xaalo unbaa kuba timi ama xanuunbaa kuba yimi sagamantii baa loo isticmaalaya waa ciddii shanigoodu ahayd inay wax kastaan wax fahmaan iyo walafdu maa maa lafdigeed ayaa isaguna fii hayrihi caaqilka ciddii aan ahayn bal loo isticmaalayay walafdu ayin oo fiihima oo ayun marka la eego biayama alajalayni qadayta uma lananzicana min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya bal adigu caaqilkii iyo hayru caaqilkiiba waa loo isticmaalaya ujeedadu asmaadii mubhamkahayd maxaa ka mida lafdu maa fii caaqil man fii caaqilin lafdu maa fii hayrihi wa lafdu ayin ama ayun lafdigeedaasoo fiihimaa ay filcaaqili waayrihi caaqil iyo hayrkiiba loo isticmaalo iyadoo shardiya mawsuulo iyo istifaamiye ayunna way noqotaa markaa caaqil iyo hayru caaqilna way kuba dhacdaan walafdu ayna waxaa kaloo asmaadii mubhamkayd kaa mida lafdu ayna wahuwa lafdigan ayna lilmakaani buu u sugnaaday ujeedadu asmaadii mubhamkayd maxaa kaba mida wa min alasmaai lmubhamati lafdu ayna wahuwa lilmakaani makaan buu isagu u sugnaaday oo ayna ama shardi ha noqota ama istifaame dee inta badan makaan baa loo isticmaalaa ayna tajlis ajlis baad odhan ayna tajlis ama ayna takuunu ama dee ayna tadhabu haddaan istifaamiye kaba dhigno waa makaan ayay tahay eh laakiin alfaada mubhamkaabay kaba mid tahay cumuumka faa'iideeya kadaa saasoo kale waxaa asmaadii mubhamkayd kaba mida mataa almawduucu loo dejiyay lizamaani bal intaasi asmaadii mubhamkayd bay idoo waa qaybtii saddexaad kii afraad muxuu idhi walafdu laa waxaa kaba mida siyaqdii ama alfaadii cumuumka iyada asmaadii mubhamkayd kaba mid maaha taniye lafdiga laa waa laadii naafiyada ahayd fi nakiraati daakhilatan xaalay tay mid gelaysa oo la socota fi nakiraati nakiraad ama maca nakiraati xaalay tahay oo waa laadii ama nakiradu markay siyaq nafi dhacdo xataa laaba waxaa nafiga keenayaanu noqoninbe cumuum bay faa'iideeyinba wey uma ma waa halkan halkan lahayd dee inu marka hore iswada raaciyaan roonayd ee wuxunbuu imika sheegaya hadduu shardi sheegay inay istifaamiyana kuba timaado uma ma ay ma ayaa isaguna siyaqda cumuumka kaba mid ah oo fii lafdi man shaqsi lafdigii ku sugnaatay macnaa waa cibaaradii iyo hadalkii ataa yimi oo bihaa maada la yimi laakiin mustafiman xaalu yahay ku fahamsiin iyo wax in loo sheego oo looga jawaabo ku dalbayo oo ujeedadu waa maadii istifaamiyada ahayd taas iyadna alfaadaha cumuumkay kaba mid tahay dee halkii hore qismigii saddexaad ee asmaada mufhamkayd bay taasi kaba mid ahayd bal intaasi waa siyaaqdii kollayna amsiladuna waa iskaba cadoo kitaabkii hore aan kuba soo aragnay macnuhu wuxuu leeyahay in alfaadahaasi cumuum bay faa'iideynayaan marka ay dee kalaam iyo cibaaro ay galaan uma alcumuumu cumuumkii ubdilatu waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa fi lficli ficilkii oo macnihii masdarigaha waa wixii dee ficilkii iyo wamaakii jaraa dareeray oo majraahu meeshiisa iyo makaankiisa dee mujraahu ama majraahu socday ee xaal sidiisoo kale kuba yimi ama isaga shabahayay waa la buriyey beydkana muxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa markii horeba tacriifkii aynu ku soo aragnay caamka wuxuu ihi lafdun yacumu akara min waaxidin lafdi buu ka cabiray waa wax lagu dhawaaqayo waa lafdi iyo cibaarada lagu hadlayo lagu dhawaaqayo ayoo mid wax ka badan ku dhacayaa caam la yidhaahaa buuna yidhi marka waxa ay taas macnuhu tahay cumuumku wuxuu ka mid yahay sifaadka nudqiga iyo waxan iyo alfaadaha lagu dhawaaqayo sifaadkooda weeye laakiin wuxuu hadduu ficil leeyahay la samaynayo uu yahay isagu cumuum ma yeelanayo mutlaq waa iman isagoo dee idlaaq aynoo dambeeyo kalo mutlaqo waa imanaya laakiin cumuum ma laha oo bal matalan haddii la yidhaaho sallaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam fi lkacba ama fii daakhili lkacbati ayuu ku tukaday ficilkii waa tukashadan rasuulkii ilaahay tukaday macnahan masdariga ama sallaadan bay weeye imaka kolleyna macnaha masdariga ayuunbaaba dee ay u jeedaan marka inay ficil meelahan kaba cabirayaan haddaba taasoo kale hadal ma aha iyadoo rasuulkii ilaahay yidhi la mid ma aha isagoo dee yidhiba bal mithaal ahaan salaadu kacbada waa mashruuc oo kale ama waa lagu tukan karaa asalaa lafdi ay tahay ee waxa weeyaan waa ficilkiisii mujaradkaa weeye kaasoo kale imika cumuum isagu ma laha oo waa ku tukadayoo salaadi way dhacdaye dee salaadiina markeliyo farad iyo sunno iyo wixii salaad la odhan jiray ma wada noqonayso ama faraduunbay ahayd ama sunnaeedoo sunnana waa ku tukaday ayay ahayd saa daraaddeed halkaa looma xujaysanayo imaka halkan cumuum ahaan iyadoo la leeyahay salaad kastaaba dee waxa weeyaan saasoo waa jaais dee in jaanib kale laga xujaysta mooyaane lafdigani ma wada keenayo salaad wixii lagu magacaabi jiray kuma wada dhacayo lafdigani wuxuu u suubanayay oo dhan ma wada shamlinayo ee waxa weeyaan waa isagu waa isagu cumuum ma laha afcaasha cumuum ma laha wamaa jara majraahuna wuxuu ugaba jeedaa wixii bal aan ficilba ahayne laakiin ficil shabahaya sida xukumkii oo kale ka soo qaad iyadoo laydhaa rasuulka ilaahay sidaasuu fulaan u xukumay wuu u xukumay taasoo kale dee imika qadiyadiisaas inaan wixii qadaayahaasoo dhan ku wada shamlinoon wada gaadhsiino dee taasoon caam kaba dhignaa meeshii ma imanayso waxyaalaha bal matalan xukumka oo kalena ficil oo kale weeye ama waa nooc ficilkii kaba midoo si ficilkii buu shabahaya isaguna cumuum lama sheeganayo isaguna cumuum ma laha taasi cumuum ma yeelanayo waxa weyaan cumuumku wuxuu khaas ku yahay dhawaaquu khaas ku yahay alfaadahan lagu dhawaaqayuu khaas ku yahay intaa weeye beedka intuu inooguba sheegay uma alcumuumu cumuumkii ubdilat waa la buriyey dacwaahu fi lficli ficilkii bal bashu iska day imaka wasankunbuu u qabtay oo saase iyo wamaa wixii jaraa dareeray oo majraahu kuba yimi dee saa ficilkoo kale ee ficilkii isagii laba midka ahaa ama shabahayay taas baa waxa weeye isagana waa la buriyo ujeedadu cumuuma lahaa waa la buriyadu macnaa isagoo cumuum lahaaba cumuumkiisii la buriyay maaha macnaa ficilka iyo wixii la midkee meeshiisa dejisani cumuum iyagu ma laha ee cumuumku wuxuu khaas ku yahay ama uu yahay sifaadka dhawaaqan iyo alfaadaha lagu dhawaaqayo baabulkhaas khaaska baabkiisii weeye dee kol hadduu caamkii soo sheegay kana waa wixii qaabilayay oo tacriifkiisana khaaska waxaan ka qaadanaynaa tacriifkii hore caamka oo ka hor hadduu wuxuu ahaa kii laba shay iyo wax ka badan mar keliya iyo dafco keliya lafdigani uu wada gaadhayo iyadoon la xasirin kani waxa weeye dee imaka shaygii lafdigii keli ahaa ama wixii mid keliya ayna tusaya waa khaas mid wax ka badan wixiina tusaya laakiin xasri uu la socday khaaskii buu noqonaya bal khaaskiibuu baabkiisii oo caamkii qaabilaya walow dee qaybta badan ay qaadanayso takhsiiskii uu qaadanaya waxyaalaha caam khaas yeela marka wuxuu uhi walkhaasu khaasku lafdun lafdi weeye laa yacumu aan caam yeelahayn akahara aliftu waa lidlaaqe wax ka badan min waaxidin mid wax ka badan aan caam yeelahayn aw amase camma caam yeelayo shamlinayo gaadhayo ku wada dhici kara lafti keliya dafco keliya akara min waaxidine laakiin maca xasrin koobitaan maci caam yeelaya xasrigaasoo jaraa dareeray oo jaraa waa takmila un oo bal maalan xasri maci caam yeelayo ujeedadu wuxuu leeyahay lafdiga dee mid keliya ku dhacaya een laba iyo wax ka badan ku dhacahayn isagu waa markaa khaas buu noqon hadduu laba iyo wax ka badan kuba dhacayo idlaaq keliya ama dafco keliya uu u wada gaadhayo laakiin xasri uu jiro sida cushruun iyo alaatuun iyo acdaadaasoo kale ama de waxaweyaan rajulaani iyo taasoo kale iyadoo nidhaahno dee maalan muslimaani oo kale kitaabaani iyaduna caam ma ahee khaas weeye intaa walkhaasu lafdun laa yacumu akara min waaxidin aw amase cama akara min waaxidin laakiin maca xasrin xasri macio jara dareerewan marka wuxuu ihi sheekhu bal intaas tacriifkii caamku khaasku kaga baxay waalqasdu bitakhsiisi xaytu maa xasal tamyiizu bacdi jumlatin fiiha dakhal waalqasdu ujeedada iyo muraadka iyo danta laga leeyahay bitakhsiisi takhsiis oo khaaskuna waa lafdigan ama waxyaalahan dee dhawaaqan ama alfaadaha iyadu lagu sifaynaya takhsiisku laakiin waa ficilkii shaksi dee faacilo waxaan samaynayo qaybtan qaybtan kala saaraya haddaba takhsiisku xayuma ama waxaa looga jeedaa takhsiis xayumaa meeloo xasalow xasilaba ujeedadu haddii takhsiis yimaado waxa takhsiis loogaba jeedaa oo muraadka iyo danta laga leeyahiyo qaradku uu yahay tamyiizu bacdi jumlatin jumlo qayb kaba mid ah soocitaankeeda la sooco saaritaankeeda la saaro markaasoo laga saaro dee jumlada inteedii kale ujeedadu afraaddii caamku lahaa oo qayb ka mida la bixiyo oo xukumkii caamka lagaba bixiyo taas baa takhsiis la yidhaahaa khaasyeelkii la khaas yeelaya wax caama bal maalan dee imaka kaba soo qaado hadalkii caamka ahaayee wax badan ama laftigaasi wuxuu u suubanaya oo dhan shamlinayay marka qayb afraada uu shamlinaya ka mida laga saaro xukumkii caamka kaas baa takhsiisku uu yahay walqasdu bitakhsiisi xayumaa meeloo xasala xasila meesha uu xasilo ujeedadu hadduu xasilo yimaado takhsiiskii ujeedada laga leeyayo waxa macnihiisu iyo ama muraadkiisu waxa weeye tamyiisu bacdi jumlatin jumlo qayb kaba mida jumladu waa lafdigan caamkaahee alfa waxaan uu suubanaya shaminaya haddaba qayb afraadiisii ka mida oo la sooco bacdigaasoo dakhala galay fiiha jumladan ujeedadu wax afraadii caamka oo caamkan markii hore haddaan takhsiiskani imanna ka mid ahaan lahayo xukunkiisaa yeelan lahaa oo la saaro kaas baa takhsiis lagu magacaabaa haddaba wamaa kii bihi isaga adtakhsiisu takhsiisku ama dee yaxsul balqadaro wamaa kii yaxsulu xasilayay bihi isaga adtakhsiisu takhsiisku kuba xasilayay labuu kala baxayaa ima muttasilun ku muttasila inuu yahay muttasilna waa waxa aan hadalkii laba socda hadalkiina aan ka gooni noqonahaynee gaar ahaan aan isuba taagahayn kamaa sayaati sida inoo iman doonta aanifa dhowaad ee amhila uu inoo sheegi aw munfasilun mid soocaninayo waa waxa isagu gaar ahaan ku joogsan isu taagaya een hadalkiina la socan bee ka gooniya kaasbaa munfasilkuna uu yahay labadaasaa taqsiisku waxaas uu kala baxayaa taqsiiskiina waa kan inoo sheegayo waa tamyiisu bacdi jumlatin waa kan afraadii jumladan kaba mid ahayd ee hoos gelaysay ama caamkan uu lafdigani shamlinayay qayb ka midoo xukumkii caamka lagaba saaro haddaba laba u kala baxaya mid muttasila iyo mid munfasila laqbadeeg wamaa kii yaxsulu uu xasilayo adtaqsiisu taqsiisku bihi isaga uu ku xasilayaa ima ee bacnaa wax khaas yeelaye imaka caam kii wixii uu suubanayay ee u wada shamlinayay qayb kaba mida ka saaraya xukumkii caamkaee takhsiiska uu kuba xasilayaa ima muttasilun inuu yahay mid muttasila oo caamkanba la xidhiidhsaday oo caamkan maciisa la sheegay kamaa sayaatii sida inoo iman aanifa dhowaan aw munfasilun amase inuu yahay ku munfasilo isagii gaara maa yastaqilu binafsiho aan caamkan lala sheegin oon caamkan laba soconee gooni ahaan looba sheegayo isagu isagoo ka gooniya caamkii marka wuxuu hi fa shardu shardigii iyo wataqyiidu taqyiidkii bilwasfi wasfi wax lagu qaydayay waa shardigii iyo wasfigii wax laguba qayday ittasala waa xidhiidhayoo dee waa mukhasis muttasila isagu kaasi kadaaka sidaasoo kale waxaa muttasila alistihnaa wasankuu u gaabiya alistihnaau istihniina waa muttasil wagayruhaa saddexdan wixii aan ahayne infasala wuu soocmay macnaha waxa weeyaan wuxuu inoogu kala saaray mukhasiskii ama takhsiisku wuxuu ku xasilayay muttasil iyo munfasil muttasilku caamkan unbaaba lala sheegay oo uu laba socda aanu ka baxsanayn ee alfaadihiisan ayuunbuu la socdaa munfasilkuna waa ka gooni bal markaa waxa muttasila ayuu yidhi shardigii oo kale amhiladna waa inoo yar wada dambayn iyo wasfigii oo kale marka dee sifo wax lagu khaas yeelayo ee dee taqyiid sifo bal markaas meeshii uu takhsiiska keenay iyo istithniya saddexdaasi waa mutasila dee bal laba kalena waabay raaciyaane bal saddexii kitaabkeenii aan eegno intaas waxay noqonaysaa mukhasis muttasila wixii kale oo dee qaybo bal maalan dee iyada kaba soo qaado marka in uu qaybaha dambe uu inoo sheegi doono kitaabkii ama aayad qur-aan iyo aayad qur-aan oo kale ay khasisayso ama xadiid oo aayad qur-aan khasisayo kale waa aayad gaara xadiid gaara kaasi munfasil buu noqonayaa bal markaa saddexdana waa mutasil wixii kale oo inoo dambeeyaana munfasil bay noqon marka halkan wuxuu inooga bilaabayaa abyaada dambe istinaha iyo bal shuruud waxa uu leeyahy iyo umuuro kuba tacalluqsan oo istinaha kuwan kale kaba yar hadal badan xaggani amhilada shardiga iyo taqliidi bilwasfiya dee umuurahaasna sharaxi aan haynay hore een kaba soo baxnay ayaydun ula noqon doontaano waayo waa kitaab keliya uno isaga ay si fasirayeen bal istina iyo wixii ka dama istina iyo umuurihiisan oo weliba barhkooda aanay nadmigii matnigii inoogaba sugnayn ee uu isagu soo kordhiyey insha allahu tacala marka dambaan arki doona dee waqtiga waxay naga riday koraanka inaga wallah subxana wa tacala aclam بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زلنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا عضنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد